Bulshada ku nool deegaanka Baxaad ee gobolka Hiiraan ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ka codsaday inay gacan ka geystaan dhammaystirka dhismaha iskuulka deegaanka oo deegaankaas laga hirgelinayo. Iskuulka oo dhismihiisa uu bilowday ayaa waxaa hirgelintiisa iska kaashanaya bulshada deegaanka iyagoo dadaal iyo juhdi badan geliyey sidii caruurtooda ay u heli lahaayeen fursad waxbarasho oo deegaankooda ah. Waa kuwan qaar ka mid ah bulshada deegaanka Baxaad ee gobolka Hiiraan oo codsanaya in laga garab siiyo dhammaystirka iskuulka deegaanka.
oo lagu dhagax dhigayo dugsiga sare ee deegaanka bacaad Een, waxaan marka labaad u mahadcelinayaa dhammaan mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay dhagax dhiggan meeshaan waan joognaa waxaa lagu dhagax dhigayaa dugsi sare dugsigaas sare oo uu yeelanayo tuulada bacaad yeelanayso Ee, waxaan keliyahoon ogeysiinayaa dadka xarig waxaan leeyahay anigu furidaan leeyahay maadaama aan ahay nabadoonkii guud waxaa weeye meeshaan waxaa lagu dhagax dhigayaa dugsi sare oo lagu dhisayo isku tashi wax la yidhaah isku tashigu waa laba qodob labada qodob waxaa waaye mid oo barnaamij oo dadka dhammu ay ka wada shaqeeyeen oo contribution ah iyo mid uu shakhsi dhisayo kani waa mid uu shakhsi dhis Ee, meeshaan wax kaloo la isugu yimid ma leh waa dhagaxaas la dhigayo oo dhismuhu ka bilaabanayo lana wada ogaanayo gobolka waxaa jooga Gudoomiyaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cumar Calasow iyo wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad-goboleedka Hiirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan ayaa sheegay inay kaalin muhiim ah ka qaadan doonaan dhammaystirka iskuulka deegaanka Baxaad ee gobolka Hiiraan.
maanta farxad weyn ayay noo tahay xaqiiqadii inaan eh, qayb ka noqono dhagaxdhigga iskuulka eh, dugsiga sare ee bacaad oo dadku deegaanku ay si islaqa- islaaqaana ay ku dhisanayaan Eh, waana wax mudan bogaadin iyo garab istaag eh, xaqiiqdii sababtoo ah bulsho intaa la eg inay isxilqaan ay ku dhisato iskuul dugsi sare ah waxay turjumaysaa dadka deegaanku sida ay iskugu xidhan yihiin sida ay ugu hel yihiin in waxbarashadu ay sare u qaadaan dadkaan hadde shaqaystay oo iskutashi wax ku qabsaday hadda qof jiifa lama soo kici karo soomaal qof fadhiyaa la istaaji karaa laakiin qofka mar hadduu inuu wax qabsado diyaar u yahay waa in wax loogu daraa marka insha allah asna guddoomiyaha middaas waa ka rajaynaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo Een, midda xigtana waxay tahay een, guddoomiye maadaama hadda deegaanka waxyaabihii aasaasiga ay u dhammaystiriin insha allah waxaan rajaynaynaa dugsigan sare marka la dhammeeyo in saldhig loo samay doono Deegaanka Bacaad ee gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah deegaanada hadda soo koraya waxaana deegaanka laga hirgelinayaa qaar ka mid ah adeegyada bulshada ay ugu horeyso waxbarashada.